ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay mashruuca dib u dhiska tuulada ciyaaraha istaadiyo muqdisho qeybaha dib u dhiska lagu sameynaya ee maanta la dhagax dhigay ayaa ka kooban dayactirka garoonka kubadda cagta dib u dhiska qeybaha koleyga dabaasha orodka iyo qeybo kale ayaa waxaa maalgashanaya shirkad ay leeyihiin dhalinyaro soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ka waramaya dhagax dhigan waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaaha idhaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee isboortigiis ama sboortiskii iyo hiwaayaadkii dhallinyaradeenna in la hormariyo hadde malaha odayaalna waa waa ku jiraan oo odayaasha laftooda waa dabaalan karaan waa dabaalan karaanoo maxaan ku dhahaa waxbaa waxun baa kusii jire laakiin in servicekii ama facilitieski cid waliba ay ku soo bandhigi lahayd hibada ilaahay siiyey iyo awoodda ilaahay siiyey ee sports ayaa runtii yaa la hormarinayaa qaybahaas muhiimkaa oo inaga maqnaa oo dabaashi ku jirto oo tenniski ku jiro haddaad ordi karin ku kalaa lagu hayaa oo kay haddaad rabto inaadan ordi karin ood boodboodi karti kii lagu boodi jiraa lagu hayaa marka qaybihii kala duwanaa ee sportska ayaa dhammaantood insha allah meesha lagu soo dhigi doonaa waxaa kale oo imaan doonta haddii ilaa idhahdo laga faa'iidayaa bilicdii caasimadda oo ayaduna oo bilmi doonta haddii la idhaahdo waxaa la bili doonaa bilicda caasimadda oo dhismaha dhismayaalkan faraha badan oo aad ka u qurqurux badan ayaa si fiican oo qurux badan loo dhisi doonaa haddii la idhaahdo waxaa la dhisi doonaa huteello iyo goobo dalxiis oo ay ku dalxiisaan oo qanciya dadka soomaaliyeed iyo martida caalamka inooga iman doonta intaba marka taasina waa bilicdii caasimadda ayay soo kordhin doontaa haddii la idhaahdo iyo cabacitigii caasimadeennu ay lahayd ee ay wax ku martigelin jirtay waxaa kaloo soo kordhi doonaa oo laga faa'iidi doonaa haddii la idhaahdo in dhaqaaluhu uu kor u kaco maxaa jira haddee markii intaasoo dhan la dhiso canshuurtii safiska laga qaadayey iyo ganacsigii bulaalaya ee meeshan ku bulaalayay wuxuu keeni doonaa in dawladdu ay dakhli fiican ka hesho waxaa dhinaca kale garab socda oo laga faa'idi doonaa in boqolaal dhallinyaro ah oo soomaaliyeed ay shaqo ka helaan ayaguna haddii ilaa idhaahdo dib u dhiska tuulada ciyaaraha ayaa qeyb weyn ka qaadan doonta horumarka dalka iyo bilicda caasimadda islamarkaana xoojinayso shaqo abuurka dhallinyarada dhaqaalaha iyo dalxiiska